أرواحنا بأرواحنا نفدي إسلامنا الزاهر من ها هنا من قلوبنا بعطائنا نعلي شموس البشائر سنعطي ونبذل kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey qaybtii tobanaad ee muuqaalada taxanaha ah ee mashruuca qaybinta sekada xoolaha ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix muuqaalkan oo soconaya qadar saddex daqiiqiyo sikimo ayaa waxaa loogu soo bandhigayaa sidii sanadkan sekada xoolaha loogu qaybiyey degmada saragle ee wilaaya islaamiha jubbada dhexe filimkan ayaa waxaa ka soo muuqanaya xoole aad u fara badan oo uu maktabka diiwaanka sakawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab siinayo fuqarada iyo masaakiinta degmadan لله ونسعى ونعمل لله سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل ugu horeen waxaa muuqaalka lagu arkayaa mid ka mid ah ragga diiwaanka sakawaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo u qori tuuraya dadka sakada la siinayo بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله تعالى عري waa la qiibiyey waa saddex qiibood Ee, waxaan loo sameynaa qurituur nin walba qiibta ka soo aado kow labo saddexa ku qoran Ee, qiibtaana kow ah tan labo taasna waa saddex nin walba codiisaa la baxo Saddex- saddex waa qaadanaa بالروح سنفدي حمانا وللدين شباب يلبي inta aad ku guda jirto daawashada filimkan ayaa waxaa indhaha ugu qabanayaan dadka la siinayo sakada xoolaha kuwaas oo qof waliba la siiyey soddon iyo shan neef oo ari ah sidoo kale filimka waxaa ka soo muuqanaya qaar ka mid a dadkii la siiyey xoolaha kuwaas oo la siiyey soddon iyo shan neef oo ari ah iyagoona u mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadkii la baxay sakada cabdullaahi suuq buul deegaan salagi soddon iyo shan neef oo ari insha allahu harakada mujaahidiinta al-shabaab allaha barakeeyo guulna garbood allaha u yeelo inaa garabkeeda allaha la jiro maxamed fadhiid isaaq deegaanka jooga barrow diinla salagla haddii ilaahay indiina soddon iyo shan neef alla sii mujaahidiintii yaa-anka do-aaya iimaanka allah ka soo ilaahay wiinahay gaalada allaha jibi daa-un allaha giri jab'i baabaa allaha karida waddankan alla misheen waddankii roo ilaahaynin ku qaada muuqaaladan ayaa kuwa tixana ah waxaana horey loo baahiyey ilaa sagaal muuqaal oo lagu soo bandhigayo mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix kuwaasi oo laga qaybiyey deegaanada degmooyinka dhaca wilaayaadka islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ونسعى